بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد وعول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة waxaynu ku jirnay anwaacda iyo qaybaha shirkiga ama noocu aali nooca saddexaad nooca saddexaad wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wa huwa waxa uu yahay ashirku lkhafiyu waa shirkiga qarsoon ashirku lkhafiyu waa nooca qarsoon ee aan muuqan fadaliiluhu waxaa u daliila qowlu nabiyi sala allahu caleyh wasalam ee hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u daliilaa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum ma idinka warramaa bimaa huwa akhuufu calaykum waxaan idinka cabsi badanahay cindii agtayda aan idinka baqi badanahay min almasiixi dajaal ninka masiixa dajaal alacwar waxaan idinka baqay badanahay ma idinka warramaa qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa yaa rasuula allah haa rasuulkii ilaahayo qaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu yidhi ashirku alkhafiyu waa shirkiga qarsoon yaquumu waa istaagayaa ama dee waa kacayaa alrajulu ninku waa istaagayaa waa kacayaa fa yusallii salaadiisii buu tukanayaa fa yusayinu waa tasiininaya waa qurxinayaa salaatahu salaadiisuu qurxinayaa limaa yaraa wuxuu arko daraaddeed liajli wuxuu arko daraaddeed min nadari rajuli ilayhi qof soo eegaya ama dee qof fiirinaya ayuu arkayaa markaasuu salaadii ama dee cibaadadiiba ayuu qurxinayaa oo dee liajli si loo ammaano ama si dadku dee ay uu u maqlo ay u maqlaan ayuu u samaynaya rawaahu xadiiskaa waxaa soo wariyey imaamu axmed fii musnadi can abi saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu waa xadiiskaas ayuu sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica u keenay shirkiga khafiga ah ashirku alkhafiy waayahay waxaana dee khafi loogu magacaaba waa shay qarsoon ode qofkii shaygii ma muujinayo yacni dadku waxay moodayaan inuu dee ilaahay daraaddi u samaynayo qalbigiina wuxuu ku qarinayaa dee liayri illaahi ilaahay cid aan ahayn u samaynaya shaygiina marka wuxuu noqonaya wax qarsoon oo qof kale dee ka dhacaya waana shirkii waana qarsoon yahay sidaa daraaddeed baa khafi marka shirkiga mid waa akbar midna waa asqar kanna wuxuuhi waa khafi marka saddex qaybood ayuu sheekuu qaybi waayahay wuxuu idhi wayajuusu waa bannaan yahay an yuqasama in loo qaybiyo ashirku shirkiga in loo qaybiyo ilaa nawcayni laba qaybood in loo qaybiyaana waa bannaan tahay hadee culammada qaarba laba qaybood ka dhiga sida ibnulqayim raximahullah ee kitaabkiisa madaarij saalikiin iyo kutubta kaleba yacnii wuxuu u qaybiyaa laba shirki loo qaybiyo oo saddexdaba laga daayo yacni shirki akbar iyo shirki asqar labadaasunbay markaa noqonaya oo dee labadaa loo daayo marka waana dee ibnuqayim iyo culamadu siday u qaybiyaan iyo dee culammadii a'immada dacwadoo dhan sheekh moxamed bin cabdilwahaab iyo ardaydiisii iyo axfaaddiisii iyo culammadii ka dambaysa oo dhan waxay u qaybiyaan shirkigaa shirku nawcaan waa bannaan yahay shirki in laba qaybood loo qaybiy buuri ama shirkulkhafiyu shirkiga khafigee qarsoon fa innahu yacummuhumaa labadaba waa caamiyeelaya oo dee khafigu labadaba waa koobsanaya fayacacu waa ku dhacayaa filakbar shirkiga akbarkaa uu gelaya khafigu ka qarsooni dee akbarka waa gelaya sida ka shirki lmunaafiqiin munaafiqiintu shirkiga ay ku dhaceen oo kale wade shirkiga munaafiqiintu waa shirkun akbar waana shirki weyn waana shirkun khafiyun waana qarsoon yahay haddana waana qarsoon yahay dee waa khafi waana akbar liannahum waayo yukhfuuna waxay qarinayaan caqaa'idahum caqiidadooda albaaila baatilkaa wayatabaaharuuna waxay muujisanayaan bilislaami islaamkay muujisanayaan riyaa'an istusnimo wa khawfan cabsi ay u baqanayaan calaa anfusihim naftooda ay u baqanayaan markaa shirki akbar ayay ku dhacayaan waana shirki khafya ama qarsoon ayuu noqonay marka waana khafi waana akbar saasuu jeeda oo dee labadaba waa camyeelaya isagu khafi wayakuunu khafigu wuxuu galaa oo dee u dhacaa fi shirki alasqar shirkiga asqarka ahna waa galaa oo dee khafigu nooca qarsooni dee labadaba waa geliya sida kan riyaa istusnimada weliba dee acmaasha qayb ka mida ama dee yasiiru riyaa riyaa istusnimada yar ama acmaasha qayb ka mida gasho weeyaan waayo hadduu dhammaan acmaashooda galo ama uu noqdo wax kastoo camalka ku kalifaya uu noqdo ariyaa isaga dee wuxuu noqonaya marka u isbedelaya hada shirki akbar uu noqonaya laakiin camalka qayb ka mida hadduu galo wuxuu noqonaya shirki askar waana shirki qarsoon waana shirkun askar marka askarku iyo akbarku labadaba waxaa gala khafi oo shirki akbar khafi ayuu leeyahay shirki akbar oo wuxuu leeyahay daahira oo jeliya oo muuqda shirki askara oo khafiya oo qarsoon iyo shirki askara oo jeliya oo muuqda marka mid kastaba ama akbar ha ahaado ama askar ha ahaado mid kastoo ka mid a maxaa gala khafiguna waa noqon karaa waana qarsoonaan karaa dee jelina waa noqon karaa shay daahirana marka labaduba marka taqsiimku wuxuu noqonayaa shirkigu waa laba khafiyun mid qarsoon iyo iyo wajaliyun mid jeli ah oo daahira oo muuqda saas waa markaa loo qabiyo de ama akbar iyo waaya kama sida في حديث محمود بن اللبيد الأنصاري المتقدم من صومر حق قهريسي الشيخ خصوص شاقل وعن ربقنا عليكم الشركة أصغر ويلوى الريال والله ولي التوفيق هل كاسو الشيخ رحمه الله kaga baxay markaa shirkigii iyo anwaacdiisii iyo aqsaamtii shirkiga uu lahaa raximah llahu tacaala raxmatan waasica yani dee qaybihii shirkiga oo soo dhaafay addarsu lkhamis darsiga shanaad wuxuu yidhi sheekhu darsiga shanaad arkaanul islaami islaamka tiirarka islaamkuu leeyahay islaamku rukniga iyo tiirarku ku dhisan yahay wahiya waxay tahay khamsatu shan arrimood ayuu sheekhu sheegay oo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo arooray kow shahaadatu an laa ilaaha illa allah shayga ugu horreeya ama rukniga ugu horreeya in la qiro ama la ictiraafo la ictiqaado an laa ilaaha ila allah waa ictiqaad muqri isweydaarinaya waayahay addars alkhaamis darsiga shanaad alixsaan ixsaan ruknu lixsaani rukniga ixsaanku wa huwa waxa weeyaan an tacbud allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad caabuddo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuddo kaannaka taraahu sidii oo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala arkayso yacni maqaamkii dee maqaam almushaahada sidii oo tushaahid aad arkayso oo kale la mid maaha shay aad arkayso iyo shayaanad arkin marka wahuwa waxa uu yahay an tacbud allaha ilaahay subxaanahu watacaala inaad caabuddo kaannaka taraahu ay kaannaka tushaahiduhu maqaamkii mushaahadada aad arkayso oo kale in ilaahay tabaaraka wa tacaala loo caabudo oo dee la taxqiijiyo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii oo uu ku arkayo oo kale oo uu camalka iyo cibaadada u sameeyo fain lam takun taraahu haddaanad ilaahay arkayn adigu fainahu alla subxaanahu watacaala ilaahay yaraaka uu ku arkayaa jalla wacala haddaanad adigu arkayn dee ilaahay subxaanahu watacala uu ku arkaya marka xadiiskii dheeraa ee jibriil ayuu ku soo arooray ixsaanka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku fasiray markuu yidhi akhbirnii can ilixsaan qaala xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalam inaad ilaahay u caabuddo kaannaka taraa marka kani dee waa xaqa ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay waa alixsaan fii cibaadati illaahi subxaanahu watacala yani cibaadada ilaahay iyo dee xaqa ilaahay uu nagu leeyahay subxaanahu watacaala in si fiican loo caabudo xaqa addoommahana ama dee xaqulcibaad addoommuhu xaqay leeyihiinna in wanaag iyo ixsaan loo sameyo alixsaan fii mucaamalati alkhalqi marka dee makhluuqa iyo addoommahana in dee macruufka loo sameeyo ee wanaagga maxaan kudhaa loo sameeyo dhibaatada ee laga ilaaliyo iyo sharka wax allaala wixii ee dee qofku uu bedli ku samayn karo ee uu gaadhsiin karo ama sadaqo ama wujuudi khayrka inuu dee dadka u sameeyo xataa kelmadda fiicani waa sadaqo bashaashada iyo furfurnaanta iyo akhlaaqda fiican xataa akhlaaqda fiican dee calayka bixusni alkhuluq akhlaaqda fiican iyo taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu qofku dee jannada uu ku gaadhay marka dee taqwaduna waa xaqa ilaahay leeyahay addoommaha oo akhlaaq fiican lagula dhaqmaanaa waa shayga qofkuu jannada uu ku gaadhay marka addoommahana in wanaag loo sameeyo ixsaan cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala la ixsaan in loo sameeyo addarsu saadis darsiga lixaad arkaan lislaam shuruudu salaada qoran way iskhilaafsan yihin marka waayo keennan baynu maraynaa kitaabkeenna addarsu saadis darsiga lixaad buuri sheekhu raximahullah raxmatan waasica shuruudu salaati wuxuu yidhi salaadu shuruudda ay leedahay salaadu shuruudda ay leedahay markaa shardigu waa shay haddii isaga la waayo shaygii mashruudkahana waa la waayey oo dee waxaa ka laasimaya min cadamihi alcadam haddii shardiga la waayo dee mashruudkana waa la waayo marka markaana waa shardi waxaa ku xidhan shayga ansixitaanku ansaxayo ayaa markaa ee ku xidhan oo de waa shuruuddii sixatu salaati salaadu ay ku ansaxaysay weeye shuruudu salaati wuxuu yidhi sheekhu shuruudda salaada ay markaa ku ansaxayso ama ay ku xidhan tahay wahiyo waxay tahay tiscatu sagaal shardi bulsho raximahullah raxmata kow alislaamu shardiga ugu horeeya islaamnimo qofkii kaafirka ahaa ama de qofkii gaalka ahaa walciyaadu billaah acmaashiisa lama aqbalayo qofkii gaalka ahaa salaaduu tukanaya ma ansaxayso marka shardiga ugu horeeya iimaanka iyo islaamka weeye alislaamu waa islaamnimo shardiga labaad walcaqlu waa caqligii waxa baxay qofkii majnuunka ahaye waa laan oo dee qofkii haddii uu waalan yahay ama caqligiisa uu naqsi ama dacfi caqligiisa uu ku jiro isaguna waxba markaa salaadiisu ma ansaxayso marka kii waa laan ee majnuunkii iyo ciddii kale la xukunka ahay qofkii mactuu ahaa xataa caqligiisu naaqiska ahaa ama dee qofkii yara caqligiisu yara ama dee nacas ama sacsac qofku wax kayra si yihiin in yahay oo dacfi u yahay kaana laftiisa salaadiisu ma ansaxayso marka caqliga oo loo shardiya wa tamyiisna inuu wax kala saaraya waxa fiican iyo khayrka iyo sharka waa inuu kala saaraya tamyiis marka tamyiisku wuxuu saaraya qofkii yaraa ee aan mumayiska ahayn xaddu tamyiis tamyiiska xadkiisu waa toddobajir weeyaan qofku toddobajir hadduu gaadho dee sida qaalibka wax buu kala saara way dhacdaa dadka qaar ka mid iyagoo toddoba baan gaadho wax kala saara laakiin sida qaalibka ah toddoba jir waa xaddu tamyiis sida culammada qaar ka mid ee madhabulxanaabila iyagu waxay ku xadidaan xadka tamyiisku leeyahy toddoba sano toddoba sano waxa ka sarreeya wuxuu noqonayaa mumayis qof wax kala saara oo wax kala sooca dee markaa salaaddu way ka ansaxaysaa hadduu laba jir ama saddex jir ama afar ciyaal uu yahay dee biyo ah oo yar aad iyo aad u yarna dee waxba kama ansaxayaan waayo wax maqan fahankii iyo tamyiiskii wax ku kala saarayey ayaa kama maqan dee marka marka tamyiisku dee waa shardi ilaa haddii kale wixii ma ansaxaya marka inuu fahansan yahay khitaabka inuu ilaahay ugu dhowaanayo inuu ajar ka helayo inuu cibaado ay tahay inuu xataa cala aqal fahansan yahay marka tamyiisku waa shardi ka mida shuruudda cibaadaadka o dhan de saddexdaa waa loo shardiya islaam caqli iyo tamyiis yacni cibaadaadka o dhan waa loo shardiya iminka markay cibaadaadka culammadu fasirayaan wixii cibaadaada salaada soonka cibaadaadka marka laba saddexdaas waa muhim islaam soonka wakta loo shardiyada islaam caqliga tamyiiska marka dee cibaadaadka o dhan waa shuruud cibaadaadkao dhan laga rabo in qofku uu la yimaado saddexdaas marka waa fahantima meel kastana waa lagu sheega culummadu la raalaakaa alislaamu shardi ugu hore waa islaam walcaqlu ka labaadna waa caqli wa tamyiisna inuu wax kala saarayo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku faray awlaadda iyo ciyaalka in lagu faro lisabcin marka xadiiskaasi xataa laftiisu daliil buu yahay yacni toddoba jir markuu yahay in dee tababar iyo tamriin si dee daacaadkii cibaadadii uu tarbiya u qaato taa lafteeduna وكمل وياهي وعلي ورفع الحدث حدث كان ينسك رفعيه مركا حدث كان رفعيه حدث كان لبا حدث أكبر كي وين إنه يسك رفعيه إيه حدث كأسقر كان مركا والله الأكبر إيه الأسقر ودوا الظهارة دي إنه كالظهارة قاته من الحدث الأكبر حدث كون جنابدي يا محيكي لقد ظهر قاته حدث كأسخر كأنا إنه ويسقاته لبدا سنبركه مؤشد ورفع الحدث الأكبر يوال أسخر لبدا منه كالظهار قاته الظهارة من الحدث الأسخر يوال الظهارة من الحدث الأكبر إذن وحي كمتها الشروط الصلاة كمتها إنه ده ظهار قاته غسلgii janaabadii ka maydho inuu weyse qaato labadaasina waxaa ka mid tahay shuruuda sixatu salaatu ansaxayso wa isaalatu najaasa isaalada la suulinayo nijaasta najaasaadka ama da wixii khabasa in la rafciyo oo wax allaale wixii nijaasana la iska suuliyo iyaduna waxay ka mid tahay shuruuda salaaday ka mid tahay marka isaalatu najaasa dee najaastii qofka kusoo duulaysay waxa laala wixii nijaas jirka ku yimanayay ee kuwi qofku ku soo duulayay ama jirka ha ahaato ama marada ha ahaato ama dee buqacada iyo makaankaba ha ahaatee intaba nijaasta laga suuliyo yacni min al min al min athiyaab in nijaasta laga suuliyo min albadel jirka in laga suuliyo buqcada iyo makaankana in laga suuliyo marka saddexdaasi waa inay daahir yihiin athawb marada البدن البقعة صدحدا وإلا الظاهر كريه مرضيسة وإن نجاستك الظاهر كريه شركة البدن إنه كالظاهر كريه البقعة وإنه كالظاهر كريه انت صدحدا ميلود وحين نجاسة إن لغا سوليو أو لغا تلقاد إذا نجاسة إن لغا سوليو صدحدا طهارة البدن طهارة الثوب طهارة البقعة وعشرد كمدة شروط سيدة علماء أهل علمك فقهاء بدن كود سيدة قبان وعشرد كمدة شروط وهي وستر العورة إنه أسطر أما قريه عورة عورة إنه أسطر قبل المرأة دووض عورة لما أنت إلا وجهه إلا اليدين انت الصلاة marka aanay cid ajaanib ama de xadratul ajaanib marka aanay joogin ee aqalkeeda ay ku tukanayso awrada gabadhu waa kulluha dhammaan waa awro wajiga iyo illa al kafayn labada kaf iyo wajiga weeye ee al qadamayn labada lugood culimadu isku khilaafsan yihiin al qadamayn laakiin dawayna asturta qadaminka marka aqalkeeda markay ku jirto wajigu bay banaynaysaa iyo labada gacmood ee kafiifma banaan hadii ajaanib ay joogan oo de hadrat ajaanib ama rag meesh joogan te jirkeeda dhammaan waa inay qariso ninka awradiisa awrada ninku waa inta u dhaxaysa surrada xundhurta ilaa inta u dhaxaysa arukbatayn yaani labada jilib ilaa inta xundhurta u dhaxaysa intaas waa awra iyadu bawdyadu waa cawra alfakhid cawra xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba culummada fuqahada badankoodu waxay qabaan inay fakhidka bawdyadu inay cawro tahay ayay qabaan marka dee bawdyadu sida saxda ah waa cawra oo dee waa la asturayaa markaa ninkuna ta kale garbaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam يعني وكي ديدي انو قفكو صلاه كدو ليس على عاتقه شيء marka daymiga tusalahan garbaha soo kale ta qofku inaanay banaanayn inuu salaad tukan marka isagoo de ama inta fiir qaawin ama garbaha ama inta sabna ay banaan tahay taa nahi ba ku saaran sulku waa kidii culimadu way isku khilaafeen ha nahyigaasi ma maxaa lagu xambaaraya oo ma tahriim ba ma karaaha hadalka fuqahadu de hadal badan bay kulay laakiin mar kastaba qofku inuu iska ilaaliyo in isagoo labada garabna dadka qaar ba ku tukada garan labadaba go'an qaar ba ku tukada waliba aqalka dadku markay ku jiraan ta jamca waa laga yaabaa inuu ku xishoodo laakiin aqalkiisa gudihiisa wuxuu ku tukada dadka qaar kamidi garan yaro labadaba go'an ee waxay khilaafaysaa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka qofku marka daawada ilaahay hor istaagayo waa inuu qaato siinadiisa iyo de quruxdiisa inuu qaato maadaama de ilaahay subxaana watacaala la hor istaagayo imanka dadka qaar ka midii aqalka markuu gudaha ku jiro ya wuxuu ku tukanaya laba cabadood ku tukan cabadada xaqano ehe lagu seexdo ayuu ku tukanaya ilaahay subxaanahu watacaala ayuu hor istaagaya uu ka xishoonaya cabaayadaha inuu masaajidka la soo galo allahu mustacaan dee markaa maadaama aad ka xishoonayso dadka ilaahay subxaana wataala waa inaad ka xishooto aqalka gudihiisa markaad ku tukanaysa waa inaad qamiiskaaga xidhato waa in ilaahay la isku qurxiyo subxaana watacaala marka aqalka waxaad ku tukanayso dee waa halkana ku tukato haddaad halka dhar fiican usoo xidhanayso aqalada marka lagu jirana qofku waa in dhar fiican ku tukada marka in lagu tukado cabaayad khafiifa ood ilaahay u dhow istaagto haddii masaajidka iyo dadkana waad ka xishoonaysaa dee ilahayna subxaana watacala ka xisho marka qofku markaa khafiifka ee cabaayadaha noocaasa khafiifkaana dee waa inaanu ku tukan qofku inu iska ilaaliyo ilaahay subxaana watacaala dhar fiican dee halala hortago mara yaroo dadka aad ka baqanaysa alla waa lay arkaya salaadan qaar buu ku tukan oo ilahay meel ku arkayn subxaana wataala ilahayna wuu ku arkayaa marka baaraka allahu fiikum salaada maadaama ilahay la hor istaago la isqurxinayo yani qofku inuu khuduu ziinatakum cinda kulli masjid yani aziina waa cawrada inaad tur yani marka waa qurux buu ilahi subxaana watacaala ka cabiray marka mawduucaana in dee la ilaaliyo qofku dhar fiican ilaahay subxaana watacaala ula hor istaago in uu ku dadaalo waayo mara yaroo dee aad dadka ka baqanayso inaad la hor istaagto ilaahayna ha loo hor istaagi subxaanahu wa tacala marka salaada la geli ha la isqurxiyo dhar abo fiican sitaa ya salaada tukayda ilaahay baa lala hadlaya subxaana wa tacaala marka halkaana adoo qamiiskaaga nuuraya salaada tuka marka allahu mustacaan waayo cawrada in la asturo oo cawrada la qariyo waa shardi ka mida shuruuda salaada wa satrulcawrati cawrada in la asturo marka qofku qaawan hadduu tukado dee salaadii waana baadil salaadi mana ansaxayso wadukhulu lwaqti waqtigu waa inuu soo galo wadukhululwaqti waqtiguna waa inuu soo galo markaa dukhulul waqtigu inuu waqtigu soo galaa waa shardi ka mid a shuruudda salaada ahlu cilmiga iyo culimmaduna waa isku ijmaaceen waqtiga inuu soo galaa inuu shardi yahay salaadu ansaxayso qofku hadduu ka shakiyo salaadii miyay waqtigii soo galay mise muu soo gelin uu ka shakiyo inuu tukadaa ma bannaana waayo dee waxaa la doonaya cilmi yacni inuu qofku og yahay alcilmu bidukhuuli lwaqti haddii cilmi qadciya uu waayana dee dannigii raajixa ahaa ama danigii qaalibka waayo daniga aalibka ama daniga raajixa dee yaquumu maqaam alyaqiin waayo daniga qaalibka ah wuxuu istaagayaa maqaamkii yaqiinta oo kale ayuu markaa istaagaya markaa dee qofku waa inuu iska ilaaliyo waqtiga soo gelitaankiisa inuu aad u hubiya oo waqtiga lala socdaa oo sheegaya dadku waqtiga dee aad dadka dad fara badan salaada waqtigeeda way ka hor dhacaan marka hadda salaada waqtigeeda haddii laga hor dhaco salaada baatil bay noqonaysaa waayo dee salaadii haddii waqti la yidhaahdo toban daqiiqo ka hor baa la tukaday ama rubucu sac baa la tukaday iminka meelo caalamka ka mid a salaada subax oo kale meelo dee yani iminka qolada shiicadu dee salaada subax waxay eedaamayaan hadday doonaan yacni rubucu saac ka hor ayay eedaamayaan yacni waqtigii oon la taxqiijin oon aan iman ama dee alaaiin daqiiqa ka hor ayay iska ixtiyaad ahaan ama alaxwad ahaan ayay ugu siitay taasina waa shay baadilo waa in si dee daqiiqa oo diqale oo dee la ilaaliyo ya ta kale mar kasta saacaddu in la fiiriya dee ishkaal bay leed saacaddu way isbedelaysaa hore u kacaysaa marka in la ilaaliyo oo xataa dee calaamadihii caadiga ahaa ee rabbaaniga ahaa ee ilaahay subxaana wa tacala inoogu dar in caadcaada la fiiriyo ma suushay mise may suulin yacni in la hubsado waqtigu inuu soo galay muu soo gelin dee cibaadada dhan baa ku xidhan weliba waxa ugu daran salaadaha kale oo fududiine salaada subax baa ugu daran waa laga hor dhacaa ama toban daqiiqo ama shan daqiiqo ayaa laga hor dhacaa iminka masaajidada qaar ka mid a dee wuu sii eedaamaya yacni adigu ama toban daqiiqo ka hor buu sii eedaamaya iminka marmar dee aadaanku wuxuu soconayaa maa yuqaarib rubcu saac baa kolba mid ku dhufanaya ya kolba qof baa midbaa eedaami haddana mid kale eedaa yacni rubcu saac ayuu marka marka allahu mustacaan marka kuwa ugu horeeya way qadimayaan marka waqtiga in la ilaaliyaa waa cibaado marka maadaama shay u cibaadada waqti loogu talagalay hordhacaasi dhib buu ku keenyay waxaa fiican in la hubsado ee laga baaraadego kadibna xataa hadday dee toban daqiiqo dib u dhacdo dee dhib ma leh ya laakiin waxa baadila hadday ka hor dhacdo salaadda ma ansixin dee allahu mustacaan waayo salaaddu maxay leedahay awal wasat iyo aakhir bay leedahay soo ma ila waqtiga muwasac waqtiga muwasacaay waa awal wasat iyo aakhir buu marka waqtiyada in la ilaaliyo salaada waa aad iyo aad bay shay muhima ay u tahay ودخول الوقت وقتها إنه سوق قلو وشرط كمدة شروطه صلاة كمدة يا شرط كلا واستقباله إلا قابله القبلة كعبة إلا قابله يدنا شروط الصلاة كمدة إلا قابله كعبة وشرط كمدة مركا كعبة إلا قابله قف يودوا أما ده حرم كنت كنيه عينتيده أما ده كعبة لفتيده وين قابله تذكر قابله يبغى كعبة كتيره ama masaajid ku jira aan hubsanayna meel kale iskaga tiisanay maadaama qofku masaajidka ku jiro xaramkii makiya kacbadana uu arkayo cayntan kacbada intan yare kacbada dhisan ee madow waa in qofku qaabilo waa shardi ka mid ah shuruud salaam waayo maadaama uu dhowi arkayaba dee caynta kacbada lafta kacbada lafteeda waa in la qaabilo marka haddaynu ka fognahay sida imika oo kale xaggaynu u jeesanaynaa jihatu alkacba iminka dee jihadii dhinacii unbaynu u tukanaynaa oo istiqbaal jihata alqibla jihadii qiblada marka qofka hadduu dhow yahayna inuu ilaaliyo oo dee caynta kacbada uu qaabilo haddii kalena sida innaka jihatu alqibla inuu qaabilo marka qiblada in la qaabilaa waa shardi ka mid a shuruudda sixada ay salaada ku ansaxayso waana dee shay muhima qofku salaada inuu hubsado waqti inuu hubsado qiblada inuu qaabilay iyo inaanu qaabilin waa muhim والنية نيدي بول الشيخ رحمه الله نيدنا دواء عباده إنما الأعمال بالنيات عملك قبل يسبب وحكو حرنيا دي النيادة مركا دي أصلك عملك وحو أصلا نيادة وأصلا والنية نيادنا محل كذا يهلك دعلا قلبك نيادة دعلا ودي محل كذا وقلبك قطالا ودي نيادة ماها وحقفك مركا وكل واقع أصلي صلاة الفرد أما صلاة الظهر هذا النوع عسين يدل ولا واقع waa shay khilaafay sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa khilaafu sunna waa shay bidcaah xadiis rasuulna laguma hayo aataartii saxaabada laguma hayo wax daciifa laguma hayo kutubta sunanka ama masaaniidda ama kutubta ahlucilmiga ama culummada xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam taqaanaa marnaba may sheegin xadiiska noocaas walaa daciif walaa mursal xataa mid mursala ta mid munqatica wax ku soo arooray oo ahara ama raada ama xadiisa arrinta ayada ma jirto waayo hadduu xadiisu ku soo aroori lahaa dee wuxuunbay noqon lahayd marka niyadu qalbigay dhacdaa macnaheeduna waa qasta uu shaygu qofku u qastinayo ficilkii samaynta shayga uu samaynayo qofku hadduu diyaargaroobo hadduu soo weyse qaato hadduu diyaargaroobo niyaddii ku hayo inuu salaaddii tukado dee salaaddii markaa waa ka dhacaysaa waayahay anniya inuu niyoodo waxay ka mid tahay markaa shuruudda salaada culimmada qaar waxay yidhahdeen niyadu waa rukni culimmada qaarna shardi bay yidhaahdaan labaduba waa laisku khilaafay jumhuurku waxay u badan yihiin niyadu inay tahay rukni ka mid ah arkaanta salaada addarsu saabic darsiga toddobaad arkaanu salaati halkaas sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wuxuu galay arkaantii salaada marka ruknigu isagu waa shay ku jira salaada maahiyadeeda iyo xaqiiqadeeda ku dhex jiraan rukni mana dhaco rukniga sahwina kuma dhaco ilowna kuma dhaco ee jahliga yacni ruknigu waa shay marnaba xaalad ka mid a axwaasha aan dhicin marka rukni baa marka ruknigu wuxuu ku jiraa shayga salaada gudaheeda waxyaabihii ku dhex jiray weeyaan sida rukuucdii ama sujuuddii waxyaabahaasaa la dha arkaan waajibaadkuna way noo iman doonaan iyo in sha allahu tacaala biidni illaah halkaasaynu in sha allahu tacaala kasii qaadi doonnaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi tacaala